asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu halkani waa radio qorbajoog aad ka dhegaysataan bartaanu internetka kuleenahay ee w w w qorbajoog com kulanti wacan dhammaanba khiyaarta hawadana ka dhegaysataa ee kusoo dhawaada barnaamijii gaar ah waan idinka diyaarinay mujaahid injineer maxamed xaashi cilmi wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda somalilan oo maanta ka hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay inuu si weyn uga soo horjeedo muddo kordhin dambe oo loo sameeyo xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud jiiraanyo mujaahid maxamed xaashi cilmi waxa uu sheegay inaanay sinaba loo aqbalaynin in muddo dambe loogu daro xukuumadda madaxweyne siilaanyo oo muddadeedii ay ka haatan ka harsan tahay wax ka yar hal sano waxa uu mujaahid maxamed xaashi cilmi sheegay inaan loo dulqaadin doonin muddo kordhinta isagoo golaha guurtida iyo wakiiladana fariin ugu diray inay ka taxadaraan inay muddo kordhin dambe u sameeyaan xukuumadda madaxweyne siilaanyo waxa uu madaxweyneha usoo jeediyey inuu tusaale ku qaato waxyaabihii hore u gorin jiray ama uu haatan uga damqado sidii horeba ugaga damqan jiray xukuumaddii uu hore u hogaamin jiray madaxweyne rayaale oo dhowr jeer muddada loo kordhiyey islamarkaana uu madaxweyne siilaanyo hore uga soo horjeedi jiray in muddada loo kordhiyo
bismi illaahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin sala allahu calayhi wasalam wabacd aad bay u mahadsan yihiin qoladiina saxaafadda ee maanta noo timid ee halkan kasoo qeyb gashay anigoo ku rajo weyn waxa aanu leenahay inaydu qori doontaan ta kale waxa weeyaan waktigii wuu dhow yahay dowladdan waktigeedii wuu soo gaaba wuu soo gaabanayaa doorashada werwer baa laga qabaa inay qabsoomaysa iyo inay inayna qabsoomayn horta waa inay qabsoontaa haddayna qabsoominna waa in kordhintii laga saaraa meesha midina waa xaqiiqo wax jiro waxa weeye dowladdani kolkaynu doorashadii local governmentka eegno aynu soo martay mid ka soo bixi karta anigu ma qaba inay tahay doorasho xora oo xalaala inay ka soo bixi karto maanta dalkuna uma baahna isqabqabsad iyo buuq iyo muxuu ahaa in nabadgelyadeennii muxuu ahaa dhaawacanto sidii tii hore ay ka yeeleen wax loo dulqaadan kara maaha tii waxaynu kaga soo gudubnay dulqaadkii dadweynahaaynu kaga soo gudubnay laakiin tii oo kale in la inay dhacdo ma aha waxaan filayaa inay ku sii fekerayaan iminka sidee loo kordhin lahaa hadallada ka soo baxbaxaya meelaha qaarkood saasay muxuu ahaa faalahaas ay bixinayaan haddaba waxaa meesha ku jirta waxaweyaan sidii hore loo yidhi inay ku xisaabtanto xilka saaran iyo waajibaadka saaran ee dalka ka saaran ee nabadgelyada dalka ka saaran ee horumarka dalka ka saaran inay ku xisaabtanto oo ay qabato doorashada wakhtigeedii ku qabato wixii loo baahnaaye ka sii horeyn lahaana qabanqaabadeedii ay muxuu ahaa ay dhammaystirto haddiise ay dhammaystiri weydo waxa weeyaan loo looma baahna kordhis dambe oo sharci darraa kolkaa waa la ysaga imani dowlad kumeeldhaaga kumeelgaadhaa la samayni waxa weeyaan oo inagu sinta doorasho xora oo xalaala oo qabata waktiga loo loo cayimo waxa weeyaan yay ku talagelin dowladdani sidii kuwii hore hadda waana kuwii ka caban jiray kordhiska diidi jiray wixii hore lagu kacayo diidi jiray muxuu ahaa weeyaan kolkaa maanta lagama filayo laga loona dulqaadan maayo ha ku xisaabtameen waktigii kolkuu dhaco waa la isaga imanayaa dowlad ku meel gaada oo dalka doorasho xalaala oo xora muxuu ahaa gaadhsiiso ayaa aanu halkan maanta isugu nimid waananu u sii sheegaynaa wax marmasiiyo oo damboo la aqbalaya ma jirto guurtiday soo qora muxua madaxweynuhu soo qor guurtiduna ha saxeexdo ma soconaysa guurtidu waa ta ugu daran ee ku fadhiday intaasoo sannadood sharci darra meeshaa ku fadhiday kolkaa waxaa inay dhacdo dowladdii waktigeedii dhammaaday golihii wakiilada waktigoodii dhammaaday guurtidii waktigood waxaynu soo baxaynaa ummad aan waxba ahayn xiise jab baa inagaga dhacay dowladihii inoo heelanaa waxaana ku timid maamul xumada iyo sidan muxuu ahaa wuxu socdaan waan kusoo koobayaa dalka badbaadadiisa ha ku xisaabtameen wasalaamu calaykum waraxmatullah dhegeystayaal waxaa intaa inoogu dhammaatay barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu idinka diyaarinay hadalkii uu maanta mujaahid maxamed xaashi cilmi ka jeediyey muddo kordhinta mee loo sameeyo xukuumadda madaxweyne siilaanya tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doono waa anigoo axmed cumar axmed ah iyo dhammaan babahda kale ee qurbajoog dot com oo idinkaga tegeysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu